wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in ay bilaabanayso qabashada baasaboorka xujayda soomaaliyeed ee daneynaya in sanadkan ay soo gutaan waajibaadka xajka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in la diyaariyey shirkadihii fulin lahaa adeega xajka ee sanadkan hijriga aynu ku guda jirno haddaba waa kan agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane ibraahim aadan ibraahim oo faahfaahin ka bixinaya in la bilaabayo qabashada baasaboorka xujayda soomaaliyeed ee sanadkan daneynaya inay gutaan waajibaadka xajka maantu ay taariikhdu tahay kow iyo tobanka bisha tobnaad laba kun labaatan iyo afar inaan iclaamino in laga bilaabo maanta qof kastoo xaaji soomaaliyeed ee daneynaya sanadka soo socda inuu xajka guto ama sanadkan ee hijriga aanu lagu jiro inay bilaabatay qabashada baasaboorada xujayda soomaaliyeed ayna socon doonto ilaa iyo tobanka bisha koowaad intaas inta u dhexaysa qof kastoo danaynaya inuu soo guto waajibaadka xajka sanadkan inuu baasaboorkiisa uu u dhiibo shirkadihii liiskooda wasaaraddu ay soo saartay ee rukhsadda iyo ogolaashaha loo siiyey gudashada ee u adeegidda xujayda soomaaliyeed ee sanadkan si mas-uuliyad darro iyo gaabiskii ku yimaada ay wasaaradduna ugula xisaabtanto dadkii rukhsadda iyo ogolaashaha loo siiyey fulinta adeegyada xajka sanadkan sidoo kale waxaa bayaankeena la socda in xaajiga soomaaliyeed baasaboorka uu ku daro laba kun oo doolar oo horumaris ah lianna waxaa furmi doona mardhow masaarkii ee xajka marka qiimaha kama dambaysta ahna sidaan horey u sheegnay waxaa soo gudbin doonta wasaaradda ka hor ama horaanta bisha labiyo tobnaad ayay wasaaraddu qiimaha kama dambaysta ay soo gudbin doontaa ee sanadkan xujayda soomaaliyeed ay ku xajin doonaan kadib markii guddiga ama guddi wasaaraddu ay u saari doonto aadi doona soo qiimeeya hoteeladii iyo goobihii la degayey iyo wax kastoo ku tacalluqay xajka markaas ayuu xaajiga soomaaliyeed dhammaystiri doonaa lacagta kaleeta ee ku hartay ee qiimaha sanadkan lagu xajinaya shirkadaha sanadkan rukhsadaha loo siiyey u adeegidda xaaji u adeegidda xaajiga soomaaliyeed inay mas-uuliyadda iyo xilka la saaray ay u gutaan si waafaqsan shareecadana islaamka iyo mas-uuliyadda ay qaadeen wasaaraduna runtii ay kor joogtayn doonto kulana xisaabtami doonto qof allaala qofkii gaabis ka keena mas-uuliyaddii iyo heshiiska uu galay oo lala saxiixdo